barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah sideedda bisha sebtembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdulqaadir maxamed mursal
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ayaa waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu yihiin gabdho soo qabanqaabiyey barnaamij lagu soo bandhigayo hibooyinka dhallinyarada
habeenka hibooyinka hablaha reer awdal muhiimadda koowaad waxay ahayd inaan soo bandhigno ka hadalno hadafka iyo halabuurka uu leeyahay hablaha gobolka awdal oan ku soo koobnay afar qodob afartaa qodob insha allah inaan taakulayn iyo dhiirigelin u samayno hablaha hibooyinka gaarkala si ay horumar naftooda u gaadhsiiyeen heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweyne trump ayaa sheegay inuu baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo lagu waday in axadda maanta ah xarunta camp david ee gobolka camp dave ee gobolka maryland uu kula yeesho madaxweynaha afghanistan ashraf khani iyo saraakiil sare oo ka tirsan ururka taalibaan qoraallo taxnaa oo uu xalay ku faafiyey bartiisa twitter-ka ayuu trump ku sheegay in markiiba uu go-aansaday inuu hakiyo kulanka maanta ka dhici lahaa gobolka maryland kadib markii ay taalibaan sheegtay inay iyaga ka dambeeyeen qarax lagu dilay labaiyo toban qof oo uu ku jiray askari maraykan ah kaas oo ka dhacay magaalada kabul khamiistii kulanka baaqday ee ka dhici lahaa xarunta camp david ee gobolka maryland ayaa waxa uu gunaanad u ahaa wadahadallo nabadeed oo bilooyinkii ugu dambeeyey ay yeelanayeen saraakiil ka tirsan maraykanka iyo taalibaan wadahadalladan ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa in lagu soo gebagabeeyo colaadda sideed iyo toban sano jirsatay ee ka oogan dalka afghanistan
dibadbaxayaasha hong kong ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa fariin u diray qunsuliyadda maraykanka ee hong kong axadda maanta ah banaanbaxayaasha isugu soo ururay bannaanka hore ee qunsuliyadda maraykanka ayaa isku dayaya inay sare u qaadaan cadaadis caalami ah oo ka dhan ah xukuumadda beijing kadib saddex bilood oo dibadbaxyo xoog leh oo mararka qaarkood rabshado watay ay dalkaasi ka dhaceen dad aad u tiro badan oo qaarkood lulayay calanka maraykanka oo isugu soo ururay agagaarka qunsuliyadda ee maraykanka ee hong kong ayaa washington ugu baaqay in cadaadis caalami ah ay saarto xukuumadda beijing si ay u ogolaato dalabyadooda iyo in aqalka koongareska uu meel mariyo sharci dhowaan loo soo jeediyey oo lagu taageerayo banaanbaxayaasha hong kong malaayiin dad ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka hong kong afar iyo tobankii toddobaad ee lasoo dhaafay taas oo noqotay dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka shiinaha tan iyo intii gacan ku haynta magaaladaasi lagala wareegay dowladdii britain sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaheenna haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkii maalinta xadda aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta oo ay marti inoogu yihiin koox ka mid a hablaha gobolka awdal oo soo bandhigaya hibooyinka hablaha awdal una qabanaya xaflad kusoo bandhigayaan hibooyinkooga waxaa inoogu martiya barnaamijkeena saddex gabdhood oo ka mid ah gabdhaha qabanqaabinaya inay soo bandhigaan hibooyinka hablaha gobolka awdal kuwaasi oo kale ah khadre cumar samriye idil cabdirashiid xuseen iyo asme maxamed jaamac marka hore kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ugu horeyn maxay tahay ujeeddada aada u qabanaysaan bandhigan aada ugu magac dirteen hibooyinka iyo hal abuurka hablaha gobolka awdal waxaan ku horreysiinayaa asma maxamed jaamac
awalan asalaamu calaykum waad mahadsan tahay haashim ujeedada ugu weyn ee loo sameeyey barnaamijkani waxay ahayd in hablaha gobolka awdal hibooyinka gaarkaa ee ay leeyihiin banaanka lasoo dhigo islamarkaana ay dadku bartaan dadkana laga dhex garto waxaanan ugu talagalnay inuu barnaamijkani yahay barnaamijkii ugu horeeyey nuuciisa ee laga qabto geyga soomaaliyeed waxaanan rabnaa in hablaha awdal ay noqdaan hablaha ugu horeeya ee geyga soomaaliyeed laga barto hibooyinkooga sidoo kale waxaan dooneynay hablaha haweenweynihii hore dee ama ha dhintaan ama ha ha weynaadaane hibooyinka iyaguna lahaa inaan iyagana muujino magacoogii iyo maqaamkii ay ku lahaayeen haweenka gobolka awdal dhexdiisa ujeedada ugu weyn ee ka dambeysana waxaan odhan karaa uun muujin aan muujinayno hablahayaga hibooyinka ilaahay siiyey allaha u barakeeye
idil cabdirashiid habeenkan aada u qabanaysaan bandhiga hibooyinka hablaha gobolka awdal maxaa idinku dhaliyey idinka fikirka noocan oo kalea inaad qabanqaabisaan waxaa nagu dhaliyey barnaamijkan aan qabanayno habeenka hibooyinka hablaha reer awdal muhiimada koowaad waxayd inaan soo bandhigno ka hadalno hadafka iyo halabuurka ay leeyahay hablaha gobolka awdal oon kusoo koobnay afar qodob afartaa qodob insha allah inaan ka saarno inaan taakuleyn iyo dhiirigelin u sameyno hablaha hibooyinka gaar kala si ay horumar naftooda u gaarsiiyeen iyo sida qaarka ku hadla gabya ama buugta qora inaan soo saarno talabaad oo ah inaan rool model ay u noqdaan ummadaha soomaalida oo dhan hablaha reer awdal midda saddexaad oo ah inaan barnaamijkan uu ururiyo taariikhdii haweenka gobolka awdal ta afraadna waxa weeyaan caburinta inaan ka saarno hablaha oo aan soo bandhigno inay noqdaan hablo taariikh leh hibe leh rool model u noqon kara ummado badan jiilal badan oo reer awdalina ay yihiin hablo waxbartay waxna abuura waxna qora farshaxan iyo wax walbana leh inaan suuqa keenno oo aan dadka barno saasaan ugu talagalnay barnaamijkan inuu noqdo martida barnaamijka waxaa ka mid a iyaduna khadraa cumar samriye oo ka mid a gabdhaha soo qabanqaabeeyey barnaamijkan ay ku soo bandhigayaan hibooyinka khadra hibooyinka iyo hal abuurka aad doonaysaan inay gabdhahani soo bandhigaan kuwe ka mid a hibooyinka ay habluhu soo bandhigayaan waxaa ka mid a ay talent talent oo dhan baa soo gelaya horta hibow dhan baa soo gelaysa waxaa imanaya ganacsigiibaa imanaya waxaa imanaya farshaxankiibaa imanaya kuwa wax buufiya guryaha dhisangareeya sharaxa waxaa imanaya hablaha gacantooda wax ku tala ee dharka soo saara waxaa imanaya hablaha iyagu dharka warshadaha iska leh ee dharka tola ee sameeya waxaa imanaya gabayaadii hablaha gabayada sameeya kuwa madadaalada sameeya kuwa sheekooyinka sameeya kuwa wax qora ee buugta qora ayuu waxaa imanaya artiskii kuwa sawiraya yani adoo kale imikoo halkaa taagan oo kale ku sawiri karaya waxaan taalentiyadaasoo dhan baa soo gelaya
maadaama barnaamijkani uu yahay aada qabanaysaan barnaamij ballaadhan yaa idinka caawinaya barnaamijka qabashadiisa
horta barnaamijka waa markii ugu horreysay ee la qabto waa furitaankii habluhu waxay ku fikireen maadaama markii ugu horeysay inaku aan qabanayna ay tahay in kharashka ugu horeeya lagu qabanayana isla gabdhaha uu kasoo baxo kharashka ugu badan ku baxay barnaamijkana waxaa soo diray qurbajoogta ay leeyihiin hablaha awdal hadhow toole sponsorship iyo dad kaloo donorsa waa loo baahan doonaa laakiin imika ahaan anagaa ugu talagalnay in kharashka ku baxaya ay bixiyaan hablaha awdal iyagoo raba inay ka dhigtaan awood kale oo ay leeyihiin
su-aal kale haddaan kusii weydiiyo asma waxaad sheegteen inaad dhiiri gelinaysaan gabdhaha nooc kasta oo hal-abuurkoogu yah waxyaabaha ad ku dhiiri gelinaysaan maxaa ka mid a
ta koowaad waxa weeyaan visibilityga ay u baahan yihiin oo ah in la muujiyo suuqana ay soo galaan deeto waa kanoo miidiyihii baan ka caawinaynaa oo kharashkii ku baxayay miidiyaha oo muujin lahaa waa isla anagiibaa dee soo ururinay ta kale aan u qabanayno waxa weyaan gabdhaha qoraayada ee buugga intay diyaariyaan isagoo aan la daabicin u waaya lacag ay ku daabacaan waxaan isku dayi doonaa inaan lacagta buugga lagu daabacayo aan anagu soo ururino oo aan ku contribute garayno kadib buuggaas la iibsado oo iyadana ay wax kaga soo noqdaan barnaamijka laftiisana ay wax kaga soo noqdaan hablaha farshaxanka oo kale iyo hablaha ganacsatada waxaan doonaynay carwo u gaara hablaha awdal oo dee carwo discowna in mar la sameeyo isla barnaamijkan lagu sameeyo kadib gabadh walba agabkii ay haysay ay keento gabdhaha artiska ay looxadii ay sasawireen ay keenaan kadib laga iibsado ayna ka faa-iidaan barnaamijkana ay dibi kusoo celiyaan si uu halkii hore uu uga sii socdo markaa dhiirigelintaan u sameynayna waxay ahayd mid dhaqaale iyo mid muuqasho ah
haddaan usoo wareegno dhinaca edil cabdirashiid waxaad sheegtay in waxyaabaha cadaadiska ku haya haweenka ay ka mid yihiin caadooyinkii hore iyo waxyaabaha aad kala dagaalamaysaan aad doonaysaan inaad tustaan dhibta ay u leeyihiin gabdhaha kuwe ka mid a baad is leedahay adigu haashim horta maad mahadsantahay mar labaad waxaa jirta in gabadheeni wax ay qorto ama ay gabado laakiin ayna stage soo istaagi karin oyna gabayadeedii akhrin karin ay ka cabsoonayso bulshadii caqabadaha waxaa ka mid a in hablaha lagu idhaahdo taalentigiinu ma jira iska fadhiya dib loo celiya mar walba bulshada ay ku tiraahdo habluhu waxba maa soo kordhiyaan laakiin maanta waxaan sameynaynaa inaan soo celino inay habluhu taalent leeyihiin wax qabsan karaan iskooda iyagu u shaqaysan karaan ay iyagu horumar gaari karaan den markaa inaan horumarkaas horumar badan ka sameyno gobolka oan hablaha soo muujino ay iyagu isa soo saaraan markaan caawa soo bandhigno beritka maalin hablo badan oo iyagu xagga dambe jooga maanta ka baqaya inay stageka soo istaagaan ay berit hore kusoo dhiiradaan waan ugu talagalnay inay barnaamijkan kaga soo qayb karaan insha allah
edel waxaa kaloo jira dhaqamada aad iminkaad sheegayso ee caadooyinkaa hore ka hadhay ma ka mid yahay caadooyinkii gudniinka iyo waxyaabaha noocaasee la midka
ha waxaa ku jira qeyb caafimaad oo ay hablihii caafimaadku ay iyaguna kaga hadli doonaan inaan kagaga wacyigelino bulshada inay ka joojiyaan gudniinka fircooniga oo lagu yidhaahdo haweenka laga wacyigeliye daliy badbaadiye iyo iyo gudaha magaaladaba in lagu yidhaahdo hala joojiya caadada
haddaynu usoo wareegno dhinaca khadra oo inagala qayb qaadanaysa iyaduna barnaamijka waa la ogyahay dadka hibada li inay yaryihiin bandhigiinan aada soo bandhigaysaan hablaha markaa hibada leh iyo hal abuurkaba sameeyey barnaamijka iyo bandhigga noocan aad qabanaysaan oo ay ka soo qayb galaan halkaad u marinaysaan ad fariinta u gaadhsiinaysa
haddii aan ka hadlo sida aan kusoo uruurinay hablaha hibada leh een u qabanayna caawa barnaamijka waxaa jira bage facebook bage ay hablaha reer awdal ku kulmaan ay ku jiraan dhowr iyo soddon kun oo gabdhood oo gobolka reer awdala halkaas information oo dhan lagu kala qaataa deeto barnaamijka markii aan fikirka keennay waxaan sameynay inaan u bandhigno hablaha talentiga leh markii ugu horreysay way yaraayeen hablaha talentiga leh intaan helnay ama intaan garanaynay deeto wiig baan mobilizer wadnay oon wacyigelinaynay oon life soo gelaynay oon yacni u sheekeynaynay in badan inay gabar walba hibadeeda soo bandhigi karto inay waxan wax caadiga yihiin inay yacni laga yaabaa hibadeeda ay maanta qaranaysa ay beri ka maalin ku faa'iidi karta ku shaqayn karto markaa halkaan u marino informationka ama aanu ka helno hablaha hibada leh waxa weeyaan bage ay hablaha reer awdal facebooka ku dhex leeyihiin ay dhowr iyo soddon kun oo hablood oo qurbaha iyo dalka iyo meel kasta adduunka ka jooga ay ku jiraan khadra way adag tahay in haweenku ay ku dhiiridaan amase habluhuba ay ku dhiiridaan inay intay meel isa soo taagaan ay akhriyaan waxyaabaha ay hibada u leeyihiin iyo hal abuurka ay sameeyeen qaabka aad ugu dhiirigelinaysaan noocuu noqonaya horta haashimow labay u kala baxayeen habluhu qaar sida aad sheegayso ka baqaye inay soo istaagaan masraxa oo ay yacni hibadooda soo bandhigaan qaar markii hore ka baqayay way jiraan waan aragnay iyo waxaa jira kuwa dhaqaale ahaanba ka joogay markaa kuwa dhaqaale ahaan ka joogay financial baan ka caawinaynaa waan garab istaagaynaa taa wax tolaysa taa farshaxanka samaynaysa ta buugga bandhigaysa inaan mid kasta financial ahaan aan garab istaagno kuwa la baqaya inay hibadooda soo bandhigaanna waan mobilaysar garaynay waqti bay nagu qaadatay sida maanta oo kale gabadh baan masraxa ku casuunay dhowr iyo toban hablood oo kale oo iyaguna hibaliina waxay samaynayaan inay soo bandhigaan hibadeeda mid walba stikriskayga soo qaadato oo ay waxaan siinaynaayo kale time yar ay mid walba ganacsigayga ku sharaxayso ay kaga hadlayso ayna noqon doonto masraxa ay hadhow iyadna ku casulinaan doontoo kale marka hablaha labada kuwa ka baqayay iyo kuwa faynanshiyaalkaba labadaba waqti baan gelinay inaan ka dhaadhicino kuwa dhaqaalahanaan dhaqaale ka garab istaagno kuwa markii hore baqayayna aan mobilaysar galayno wacyi gelino si ay iyagu bulshada usoo dhex galaan iyagii bulshadana aan iskugu xidhno
habeenka aad qabanaysaan bandhigan aada ugu magac darteen hibooyinka hablaha awdal yaa kasoo qeybgeliyay ma haweenka oo kaliya kasoo qeybgeliya mise haween iyo ragboy kasoo qeybgeliya halkeedse ku qabanaysaan haashimi waxaa kasoo qeybgelaya horta labadaba laakiin boqolkiiba shan iyo sideetan waxaan odhan karaa waxa weeyaan dumar boqolkiiba shan iyo toban bay raggu kaga soo qeybgelayaan waxaan ku qabanaynaa hotel rais boorama inagoo kusii guda jirna barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a maantana ay marti inoogu yihiin qaar ka mida gabdhaha boorama oo ka hadlaya hibada iyo halabuurka hablaha gobolka awdal bandhiga ay u samaynayaan asma maxamed jaamac oo idna ka mida gabdhahan martida inoogu ah barnaamijkeena ilaa iyo had haween intee leeg baad haysaan oo ka qayb qaadanaya barnaamijkan soona bandhigi doono hibadooda iyo halabuurka barnaamijkan waxaa ku casuuman de qofba fiil ayuu ka joogaa inkastoo ay ganacsatada ay isku dhowdhow yihiin oo ay isku fiil yihiin laakiin insha alla waxaa nagala qeyb geli doona gabadh qoraaya gabadh farshaxana mid artiistla oo wax sawirta iyo gabadh kale oo abwaanada iyo ganacsato hablo abuuray ganacsi
markaa gabdhaha artiska ee wax sawiraya iyo kuwa gabayga samaynaya iyo kuwa kale ee ganacsiga sameeyey qaabka ay wax usoo bandhigayaan qaabku noqonaya markaa horta barnaamijka waxaan rabnay inuu noqdo mid nuuciisa aan horey loo arkin kadib waxaan ka fikirnay sida ugu qurux badan ee uu hirgeli karo islamarkaana uu u noqon karo mid uniga marka barnaamijku laba ayuu ka kooban yahay mid gabadha abwaanada iyada sidii baanalka oo kalea masraxa lagu casuumayaa oo halkaasa taarikh nololeedkeyga iyo suugaanta ay haysaba lagaga wareysanayaa hablaha kale ee aan ku tiriyeyna iyaga waxaa loo daawan doonaa qaab projector ama shaneemo oo kale ah iyaga oo fiidiyooyo aan kaga soo duubnay iyagoo alab agabkoogii ag jooga ama ganacsigoogii jooga
idil cabdirashiid waxa weeye sida ay sheegtay asma waxay sheegtay in uu yahay qof walba hibada iyo halabuurka ku jira iyo wixii uu sameeyey mas leedahay arrimahaasi waxay dhiirigelin doonaan hablaha kale ee wadanka aada bay u dhiirigelin doontaa hablaha oo dhan hablaha reer awdal oo keliya si ka koobnaan doona maya fikirkani marka caa la daawado barnaamijkan inay hablaha soomaaliyeed oo dhani ay barnaamijkan ay ka hibooyinkooga iyaguna ay meel kastoo ay dunyada ka joogaan ay kusoo bandhigi doonaan baan rajaynaynaa ay u noqdaan hablaha reer awdal model lagu daydo oo lagalaga tixraaco haddii ilahay dha
fikirka noocan oo kalea muddo intee leegayaad soo wadiin baad is leedahay hawsha noocan oo kalea barnaamijkan waxaan soo wadnay horta barnaamijkani fikir hablaha ka dhashay weeyaan hablaha reer awdal laakiin hadda barnaamijkan qabanqaabadiisa iyo brograamkiisa muddo haddaan ku qiyaaso bil ku dhow baan soo wadnay si aan uu soo bandhigi lahay insha allah
khatra maxaa kasoo bixi doona ad is leedihiin barnaamijka noocan oo kalea maxaa midho dhala ee kasoo bixi doona ee aad doonaysaan inay kasoo baxaan marka aad barnaamijkan dhammaysaan
waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan wax bulshada horta gobolka anfici doona iyo soomaaliya gabdhaha soomaalida oo dhan inay anfici doonaan waayo kowta bulshada anfacaysa waxaa ka mid ah inay bulshada kusoo kordhi doonaan hablo badan oo talentigii lahaayeen aan banaanka usoo saari jirin sida kuwa artiska oo kale kuwa ganacsiga oo kalena ay hablaha kale ee gobolka jooga ay ku dhiiran karaan inay iyaguna ganacsiga saas oo kale sameeyaan ta kaleen doonayna inakasoo bixi doontaa inay noqoto inay hablaha gobolka awdal noqdaan saambul lagaga ay ku dayan karaan hablaha soomaaliyeed oo dhan meel kastoo adduunka joogaanba waxaa jirta shaqala-aan badan oo haysata hablaha gaar ahaan gabdhaha wax soo bartay ee kasoo baxay jaamacadaha arrintaasi ma kusoo qaadi doontaan bandhiga noocan oo kalea ee aada qabanaysaan haa waan kusoo qaadi doonaa inaan kaga hadalno qaybta weliba marka waxaan kusoo qaadaynaa ganacsiga waxaan ku dhiirigelin doonaa inay gabdhuhu samaystaan ganacsiya ay u gaar u leeyihiin weliba anagoo ka caawin doona how to improve your business u horumarinayaan ganacsigooga iyo yani marxaladahay la mari doonaan anagoo ka caawinayna asma maxamed jaamac sida ay ka dhawaajisay khadra sida su-aasha aan weydiiyey oo kale waxaa jira gabdho aan shaqayn haddii ay fikir hal abuura la yimaadaan oo in laga caawiyo ay u baahdaan halkeed u bandhigaysaan halkeena lagaga caawin karaa hadalkayga hadan dib ugu noqdo waxay qaateen hablaha qeyb naga mid oo khadad weliba kamid tahay idinlay kamid tahay sida businesska loo improve garay ha ha ayay iyagu mar hore barteen markaa markii hore barnaamijkan abaabuleynay waxaan isku ogeyn hablaha la abuurka leh habla abuurka ganacsiga leh in aan siminaar noocaasana la siiyo investmentna loo raadiyo maalgashiga na loo raadiyo markaa shaqa abuurka waxaan kaga qeyb qaadanaynaa inaanu qofkiina aqoon uu suuqii kusi kalana siino islamarkaana maal ka caawiyo dhankii dhaqaalahana siino haddii dhaqaala la-aana hayso
maxaad ku dari karaysaa khadra
waxaan ku darayaa sii raacin lahaa hadalka asmana kuwa iskala ganacsiga ee halabuurka sameeyey ee ganacsiga soo bandhiga ee iminka ku shaqaystana inaan u samayn doono yacni tababaro ay ku horumarinayaan ganacsigooga xataa dumarka waaweyn ee suuqa jooga inaan yacni ganacsigan iminka casriga iyo kii traditionalkii aan isku waafajin karno si ay yacni ganacsigooga u horumariyaan intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen qaar ka mida hablaha qabanqaabinaya habeenka hibooyinka hablaha awdal oo ay ka mid yihiin khadre cumar samriye idil cabdirashiid xuseen iyo asma maxamed jaamac waxaana barnaamijka idiintoo diyaariyey soona jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulintadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey haatanna kusoo dhowaada wararkii ciyaaraha waxaana ila soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo stuudiyaha igula sugan cabdulqaadir sabtidii shalay iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro maaragtay xiise lahaa feyr tayniskii kubadda cagta haddii aan feyrta ku hormarno ninkii khabiib nuur megmadoof ahaa u dhashay dalka ruushka ayaa guul kale gaaray yuu la ciyaaro uu ka mid yahay xalay waa mahadsan tahay nuur wuxuu la ciyaaray destin barere nin la yidhaahdo oo isagu haysto biladda u b s-ka eeababoqoafartaniyo labo koobka loo yaqaano ama titleka marka ninkan soddon dagaal ayuu hore usoo galay wuxuuna u dhashay dalkan maraykanka qabiibna wuxuu dhulka ku dhigay wareegii saddexaad aad ayaa loo wada sugayay marka qabiib ayaa hadda wuxuu wataa guushiisii wuxuu soo galay dagaal wuxuuna guulaystay isla dagaal oo lama garaacin werigiis waana soddon jir marka aad ayaa loo hadalhayaa waa tii run ahaantii uu hadda ka horna garaacay groger marka waxaa laleeyahay qabiib markan waa la loodin layahay weligiisna dhinaciisa dhulka lama dhigin inkastoo uu u dhashay dalka ruushka haddana waxaa la leeyahay wuxuu ku fiican yaha dhinaca legdanka oo isaga feerka caadiga ah inta badan wuu iska ilaaliyaa markaa taatikada ama qaabkan uu u ciyaaro xeeladiisa waxay tahay hadduu hal mar kugu soo boodo uu ku qabto wuxuu isku dayaa labada lugood inuu labadiisa lugood dhex gashto labadaada lugood markaas kadib qofka ilaa uu gacanta ka taagto uu yidhahdo waa liiga badiya aad ayuu u haynaya maalintuu laguha ku gashto oo ku dhamaatay oo ku dhammaatay iyo sidoo kale neeftan wuu ku celiyaa dadka oo yacni garabku kusoo qabtaa waxaan loo yaqaano qoorsagaarada waayahay marka hadda myweather ay ballansan yihiin ayaa la yidhi myweatherna asagana feerka caadiga u ciyaara feerta ku wanaagsanaa ha myweather weliba waxaa lahaa ninka oo myweather yacni ninka ugu khatarsan feerka caadiga ah marka dagaalkaas ayaa la sugi doonaa marka waa ninkii feerta ugu qatarsanaa iyo ninkii dhinaca lagdanka iyo qoorsagaarada ugu qatarsanaa oo isballansada waayahay dhinaca tenniska salina williams ayaa mar kale guuldarro dhinaca tenniska ah ay qabsatay waana markii saddexaad muddo laba iyo toban bilood ah marka maxaa ku dhacay salina williams sarina waxaa laleeyahay mar kasta oo uu qofka uu meel sare gaaro ee ugu dambeyn hoos ayuu imaan doonaa sida looga bartay marka serena waa qof soddon iyo toddoba jir ah waxay haysataa koobka ugu badan ee tenniska laba iyo toban bilood gudahoodna waxaa ku dhacday saddex guuldarro saddex koob oo waaweyn ayaa laga qaaday haddii aad xusuustid sanadkii hore gabadha kob iyo labaatan jirka ahayd ee nawami osaki ayaa ka oheysiisay oo koobkii ka qaaday isla koobkan u s open haddana koobkii kale oo wimbledon openna waxaa dhegta dhiiga u dartay simona halep haddana waxaa ka badisay gabadha sagaaliyo toban jirka ah ee u dhalatay dalka canada oo lagu magacaabo bianca andrescu bianca ayaa laleeyahay waxay dhalatay serena markii ay kusoo guulaysatay isla koobka u s open sanad kadib sarena koobkeedii ugu horreeyey ee u s open waxay ku guulaysatay kii marka tani waxay biyaankana waxay muujinaysaa dhalatay- dhalatay sanadkii labada kun waa sheeko cajiiba marka sarena aad ayay u oysay oo waxay leeyahay guuldarrada ay qaadan laadahay gabadhan sidaa la xusuusato eh, sidii ay hooyo u noqotayba markan hoos ayay u socotaa ayaa la leeyahay marka waa calaamadihii muujinayay in ay ka fadhiisatay inay ka ciyaaraha fadhiisato mar haa.
haddii ay soo gaareen ciyaalkii dhashay iyadoo ciyaaraysa iyadoo ka badiyeen ciyaaraysay, weliba gabdhihii dhashay ayaa hadda dhagaha ku dhufan haysa waa yahay ugu dambeyntii eh, ciyaartii dhex mari lahayd soomaaliya iyo zimbabwe maanta dib ayaa loo dhigay baa la yidhi marka eh, maxaa sababta maxay tahay goormana la ciyaari doonaa Ee, waxay ahayd dhinaca duulimaadka inay xilli hore sii tagaan ee xulka soomaaliya marka sidaas daraaddeed ayaa talaadada dib loo dhigay ayaa laleeyahay ee, tobanka bisha ee, markaas ay ciyaari doonaan Ee, inta badanna sidaan la soconno ee, xulka soomaaliya dhibaatada qabsata ayaa waxay tahay dhinaca duulimaadyada iyo sidoo kale hawada waddanka ay ku ciyaarayaan hadda waxay haystaan oo keliya hal maalin hal maalin hawada ama weedarka ama jawiga waddanka aad joogtid aad shala timid kuma ciyaari kartid taas oo la leeyahay yani waxyaabaha badanaa u sabab ah inay soo guuldaraystaan ayaa la leeyahay Waa meelo yahay.
qaboobo ama buuraley marka waa waa- guul laakiin- ayaan u rajaynaynaa eh, xulka qaranka soomaaliya ciyaartii horena hal iyo barayay ku badiyeen abdulqaadir maxamed mursal oo ila faaqidayey eh, wararkii ciyaaraha ayuu ahaa haatana dhegaystayaal sida aad maqlaysaan waa codka cabdinuur allaale dhegaysi wacan
asadaad garaneedogay kaasadaad garaneedogay wadanihii row row lahaa kaamaroo gorine heerigi heya addoy unaya allah somaali aabbahaa kaliyaamayay aabbahaa kaliyaamayay hooyaadaadu macaan ma tahay kaliyayaal ma kula dhasheen allah waxaa qaba loola qabo Heya, arday unaya, Allah hubaali. caloolay hooyaday ani caloolay hooyaday hawsaalool ma samaysatee oo cadceedayskuma dhigtee ani calooshaydhay ogay Heya, hadday unaya, alla hubaali.
heestaasi macaan iyo codka la yaabka leh ee cabdinuur alaale ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii duhurnimo ee idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o e da tan iyo galabta afarta waa cabdulqaadir samakaab anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inuu joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
ani caloolay hooyaday hawsaalool ma samaysatee oo cadceedayskuma dhigtee ani calooshayday